kulanti wanaagsan dhegeystayaal idilkiinba kuna soo dhawaada shabakada wararka qurbajooga soomaalida ee somaly diaspora news dot com dhegeystayaal shirkii maalinnimadii shalay lagu soo gunaanaday magaalada london ee somaali conference oo ay ka qayb galeen wufuud ballaaran oo ka kala socota soomaaliya iyo somaliland ayaanu si aan xog dheeriya uga helno wafdiga ka socday xukuumadda somaliland iyo xisaabta saddexda xisbi qaran ayaanu waxaanu fursad u helnay in aanu dhowr su-aalood shirka iyo waxyaabihii kasoo baxay bal aanu ka wareysano guddoomiyaha xisbiga qaran ee ucid mudane injineer faysal cali waraabe faysal kusoo dhawow somaali diaspora marka hore
assalaamu calaykum waxmatullah wabarakaatu calaykum asalaam guddoomiye bal guud ahaan shirkan iyo wafdigan ballaaran ee somaliland uga socoteen iyo wixii aad kala kulanteen ilaa iyo haatan bal si guud noogu dulmar
bismillahi raxmaan raxiim wasalaatu calaa sayidina maxamed sala alla alay wasalam horta waxa weeye shirkan wuxuu noogu dhamaaday guul alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilahi baa mahaddaale subxaana watacaala waxa taariikhd waa iscelisaa waxa weeye inuu sano wuxuu la mid yahay konton iyo toddobadii iyadoo konton sideed mid aheeda markii saddexda suldaan iyo magaranaysaay aynu raban jiray michael mayamo iyo dubacal yare loo diray state area ee layiri kasoo hadla ingiriista kasoo hadla dhulka reserve area ladhaaho way soo noqdeen waxay ahaen reserve area ma wadna laakiin dowladnimo baanu wadnaa marka waa marlabaadkii dambe haddana england iyo aynu kusoo noqonay inagoo reer somalilaanda oo magaranaysaay qabladii somaliland kala hadlina dowladda ingiriiska fursad fiican bay ahayd shakigii badnaa laga qabay shirkaasi wuxuu ilaahay nagu bedelay subxaana watacaala guul buu nagu bedelay marka waxaan arkaa inaynu tallaabo hore u qaadnay tallaabo wanaagsan sidii aynu muraadkeena xataa in leenahay ilahay subxaanataala nagu gaarsiinao
waa si wanaagsan guddoomiye shirka qodobo fara badan baa kasoo baxay qodob ayaase quseynayay somaliland intaynan qodobkaa u gelin wafdigii shirka ka qayb galay oo dabcan madaxweynuhuna uu idin hogaaminayey intii shirka uu socday iyo wufuuddii halkaa gaalaabaxaysay madaxda kontonka wadan iyo ururada caalamiga ah qaab nooceeya baad ula macaamisheen maxaad se u gudbiseen
afariy konton wadama kasoo qayb galay super power ku jiraan ilaa super power fursad fiican bay noqotay oo de dadka madaxdaa badan oonan haleeli kareen baa ilahay noogu keenay meeshaas marka madaxweynuhu wuxuu ka faa'idaystay intii shi intii aana soo khudbadiisa la gaadin side meetings fiican buu yeeshay madaxweynaha sisku la kulmay wuxuu la kulmay ra-iisul wasaaraha gabar wasiirka khaarijiyaha turkiga magaranaysaay wasiirka khaarijiyaha danishka ka norway madax badan u saa ula kulmay fursadnoo heshay loo helay ilaa laba boqol oo koobi oo magaranaysaay qadiyadeen anada la qayimiyey de protocoolkii anagana siiyey sidoo protocoolkii madaxda madaxnimo madaxweyne qaranayaalahaya na siiyey taasoo magaranaysaa dadkii kukahireerinayey la fariisiyey miisaskii magaranaysaa shaqaalaha iyo sika soo saaray sida shaqaalaha iyo shaqaalaha iyo magaranaysaay wasaaradda khaarijiga wasiir khaarijiyana wuxuu la fariisay miiskii haweenka la casheeyey miiskii magaranaysaay wasiir khaarijiyaasha iyo ra-iisul wasaarayaasha madaxweyne wuxuu fariisay miiskii magaranaysaay madaxweyneyaasha markaasoo dad badan cadow istaagsan kari waa inay iska qayliyeen yani ingiriisku wuxuu soomaaliya u qaydiye laba madaxweyne u sameeyey waa iyo cidda sidaa le mudane guddoomiye
de waa ka garanaysaa cidda wixii qaadada qaadna waa isku kordheereysa waa la yaqaana adeegeena aan qarsoonin waa la yaqaana
waxaad ujeedaa wufuudii ka socotay dhanka soomaaliya ee shirka lagu casumay qaar qaar qaar kamida meedhamee qaar kamida ahaa iyo mariya tuurka dei halkaa waxa iyana iyo ku baaba-ay sheeko caruureedkii garowga kusoo sameeyeen ay lahaayeen garowga principalka damcin ahaaye ardaa iyada soomaali kamid ay damcinay mustaqbalka soomaalida soo kusoo xeegay ana kusoo madmaluqaan ahamiday halkaa gaartay saansaansaansaaqadaa laga tuuray wax garwareega principal ma jiro boqol kun sagaashan way kasoo jeedaan way kasoo horjeedaan nidaamka soomaaliya muwaadiniinta soomaaliya way kasoo horjeedaan dad waxaa jira beentoodii rumaystay oo ismoodi inay su badbaawar yihiin ismoodi inay soomaaliya ka caqli badan yihiin ayay intay guri uga fadhiisteen yiri annagaa sameynaa magaanasa mustaqbalka soomaaliya ka talina kaas halkaas kaas halkaas ku burbura
waa gartay waxaad muddaa halkaa in fursad wanaagsan ay somalilan uga soo baxday iyadoo sida aad sheegtayna horey welwel ugu jiray qodobkan qodobadan shirka kasoo baxay horta intaynan u gelin qodobka somaliland khuseeya sidee baad u ark u arkaysay sida uu kusoo gabagaboobay shirka iyo warmurtiyeedka laga soo saarayba
shirka de waxa weeye resiinkiiski hore loo qorqoray odeed hore lana sheegaayey loo sameey laakiin qodobka ugu muhiimsan waxa weeye waa qodobka lixaad somaliland keentay kaasoo kala saarsaaray wixii soomaaliya ku sheekeysan jireen xuquuqdeena lagu adoodsiiyey cabdillahi yuusuf abuuray reer four by fiveka iyo sideed iyo tobankii gobole afweyne sameeye dadkii si dilay beendeenka ahaa iyo wixii de waa waxaas waa lanaga xeeyey in sida xaq laheed baa meesha dhacday inagu marna dulina doonayo yosadka jiray waxaan doonaa wixii cadaalad iyo xaq baan doonay ilahi subxaana watacaala inay soomaaliya laba intiti aheed somaliland iyo soomaaliya aheed muslankii ay wada hadleen iyagoo administrations ay ku tashadeen inay dowlada samaystaan timin baa marka lagu celiyey inkay jirtaa hala wada hadla daw marka waan wada hadlana maalinta hore waan wada waxaan ku wada hadlaa inan inaan wax isu barsano maantana deegaanki khayr ah inaan waafajiyo soomaaliya boqorkeedu waa cad yahay de markaa waa wax cadaaladi baa dhacday de wax naga maqan ilahi subxaana watacaala waa guud lahay keeno xaqii baa dilaacay
waa si wanaagsan qodobada kale ee dabcan saameeya mandaqada si toosana u khuseeya soomaaliya iminka waxaa bilaabatay dooda hirgelinta qodobadaasa ma u aragtaa qodobada shirka london kasoo baxay khamiistii lasoo gunaanaday in xaaladda soomaaliya uu u dhaamayo sidii hore ay ugu jirtayba
soomaaliya dawbay way waa waa loo talinaya tashanwiday ayog tahay afar soomaaliya loo qaybiyey ciidama kala qaqabsanaya oo ka xoreynaya magaranaysa magaranaysa islamiiska ah de markaa waa adduunka waxdoonay maadama noqotay mushkiladooda mushkilad caalam ah noqotay international ay ku koobnaan weyntii soomaaliya iyo iyo iyo iyo gees africa kunaan weli taasi caalami noqotay waa ninkii talin waayo tashan waa loo talinaya marka waa loo talinaya waxaa la doonaya august october in magaala saares la sameeyo roadmap fiican oo de ay dowlad ku samaystaan ina waxay noo filan marka in amba taa damba la hadalo amba tan imanka jirta ee nidaamka kasii dhiman fiican la hadalo labaduna noo furan tahay marka waxaan filnay anaguna waxaan diyaar unahay inaan masataan kuwada kuwada wax ka qabano oo noqono marka si daacada oo cadaalad ku jirto aan sida reerdoy wax marmaluuqaya aan la marmaluuqina nidaamka dulmiga sameynayo qofka si xaqiis helo waktigii la dulmi jiray waa dhamaaday waqtasi wuu soo jeedaa waxaan cadaalad ahayn iyo islaam iyo qof kastoo garanaya deegaankiisa iyo xaqa u leeyahay oo heshiis ku dhacayaana ma jirto marka dulmi muuqdaba dulmiga waa laga dagaalamaya ada dagaalada nabadgelya mana mayso marka waxaan leenahay dadka dulmiga iyo sheeko careeda ku sheekeysanay kuma maaf samaysan iyo baanbeena gobollo lawadaga sheeganaya inay ka waanseegaan baan leenahay taasi dhibaataduna soomaalida kusii badanta wax idiinsiis ka gelisa maaha waa gartay natiijada shirkan aada sheegtay faa'iidada weyn inuu u leeyahay somaliland dabcan waxa uu kusoo beegmayaa xilli golayaashii qaranka iyo xisaabtii iyo madaxdii qaranku ay wada socdaan oo aada moodo iyadoo markaa mas-uuliyiinta dalka oo dhami ay markaa wada howlgelayaan in in guushaasi ay ku timid in badanna taa laguma arki jirin oo waxaad moodeysay in xukuumadihii dalka so soo maray in mid waliba iskeed ay khaasatan siyaasadda arrimaha dibadda ay u maamuli jirtay bilow nooceeya ayuu noqonayaa baad umalaynaysaa tallaabadan cusub ee kusoo biirtay siyaasadda arrimaha dibadda ee somaliland
wallahi kala daweyn oo noqotay shirkan somaliland xaaladiisa guduud ma qurux badneyn marka eegtay magalaan saaye qoladii nagu soo duusiyey dad shirkan ku qabsatay bahasi maxay ahayd taleex ku qabatay iyaguna watay waxaa suurtagalaheen marka eegtay magalaan saaye dhexda magalaan saa somaliland qorayda adduunyada furfurantay laakiin tani waxayna keentay markii lacagtina qadida somaliland khatar ku jirto de anagii mucaarifkiina waa nigi markii baana nigi arrinta laga yeesho dankaaniyo iskabsado wayna midaysada heshiisaana dhaxay haddana guusha imanka timi de dowladda ayaa ayay kulku saarayen inay momentumkaa jira iyo wada shaqeynta ina wado dadka isku hogaamiso dadka wada ay yunaadgariso ana dadka magarantahay aanay aanay faragelin dhibaatooyinka kale ee laga dadku ka ka ka cabanayaan oo ugu horeysa cadaalad in dadka cadaalad sameeyo oo iminka waxaa la furaya dhaqaala sameysmaya ilaa boqol iyo shan milyan ba hadda saddex sano soo socda ingiriisku bixinayaa dhaqaalaha waa in si cadaalad loo maamulaa oo magarantaana aan dadku aanay isku tumin isku dilin wax cabo transparency-a in la sameeyo imaka uu dhaqaal la-aanta taaidankeeda waxa weeye dee wax lagu dagaalayaadan jirin laakiin hadday timaado dhaqaale oo dhaqaalaha si fiican oo cadaada loo maamulin dhibaata dhici karta marka waa in waxaas ina laga digtoonaada baan leenahay dalada muminta kaa abuur samaysnana waxa weye laga faa'idaystaayo oona oona lumin baan ku talinayna waa si wanaagsan ugu dambeyntii guddoomiye waxaad moodeysay dadaalkan mas-uuliyiinta wafdigan ballaaran ee xukuumadda somaliland ka yimid iyo mucaarad iyo muxaafidba lahaa ee ee shirkana ka qayb galay iminkana london ku sugan inay berber socotay dadaalo baaxad leh oo ay qurba joogga reer somaliland qudhoodu ee shucuurtooda ku muujinayeen kaalin intee la-eg bay ku lahaayeen guushan aad sheegtay in shirkii london uu kasoo baxay door intee la-eg baase uga uga banaan hadday noqoto horumarinta iyo horukaca dalka
wallahi aada iyo baanta iyo u doowaariya dadka qurbaadkooda magalanaysaana ilaa maraykan waa laga yimi yurubada waa laga yimi maalintii la baxay taageero la sameynayey roobka da-yo dhaxan bay ahayd dad baa ilaa subaxnimadii halkaa taagnaa ilaa iyo fiidkii taagnaa waxay tuseen shucuur fiican iyo inay somaliland ay midaysan tahay bay tuseen danahoodii uga yimaadeen carruurhoodii uga yimaadeen aada iyo aada baan u doorinaya taagu ugu mahadnaqayaa waana xa ubahantay in intaa inta badan oo la wadaa oo kambeyn saa loo wadaa oo makaranasa ay jaariyahu active noqdaan oo makaranasaaye waxaan noqonay in weerka saaray telefinaha isku jeednay indhaa kor loo qaadaa oo qaranka qaranka laga fakeraa marka waxay ka ciyaareen hool wanaagsan wanaagsan ba ka ciyaareen iska makaranasaaye waxa maalinta la la kaliya labaatanka bisha laga furay somaliland different cooperation iyana oo dhacayo dad baamisay ay sameeyeen ayaan ka shaqeyn doona sidii ay dhaqaale ugu doon lahayn somaliland iyo mashaariic marka arrimo waaweyn oo subxaana watacaala adiga dalka dan u ah ayaa maalmaha dhacay ilaa saddexan maalmood ilahayna subxaana watacaala shukriga badnaa weeye isticmaanaa ayaan ku talinaa diyaarada waa si wanaagsan guddoomiye aada iyo aad ayaad umahadsan tahay